qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka subaxnimo waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo ku saabsan qarxii xalay ka dhacay muqdisho dadka xaalkoodu aada buu adag yahay way gubteen dhammaantood dadku barbaraynka ugu badan ay kulligood ka siman yihiin waxa weeye maqaarkii oo dhan baa ka dhacay dadka timihii iyo maqaarkiiba dhammaantood way ka dhaceen dadka qaarkoodna waxay qabaan dhaawacyo iyo tatab bay qabaan qaarkoodna iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay qaraxaasi aad yo aad ayay xanuun badan tahay caawo annagoo muxua u dambaaldegayno calankii iyo astaantii qaranka ayaa cadowga si gaadmo ah baabuur qaraxa waxay hordhigeen meel dad soomaaliyeed ay ku qaxweynayeen oo kafee ku cabayeen dad maxaanku idhahdaayey maanta inta soo shaqaystay caawa shaqadii ka nasanayay